gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha taliyayaasha ciidamada sida taliyaha ciidanka booliiska iyo taliyaha ciidanka xeebaha taliyaha laanta socdaalka kusimaha maayarka gobolka hargeysa maayarada kale ee gobolada iyo guddoomiyaasha gobolada martisharafta xildhibaanada hay-adaha nala jooga halkan wakiilada ka jooga sida hayadda u n d b oo kale hay-adaha gacansaha kaanu leenahay baxda saxaafadda dhammaanba ka soo qalgalayaasha shirkan maanta xafiladan ah hilkala wareejinta wasiirka hore wasaaradda arrimaha gudaha iyo anigu ah wasiir ku-xigeenkiisii oo xilka si kumeel gaar u seexin doona ka soo qayb gala waxaan ku salaamaya salaanta islamka assalamu calaykum waraxmatullahi barakaatu markaan intaa ka gudbo waxaan marka horeysa u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud seylaanyo oo markii xilkan wasiirku baneeyey ii igmaday inaan sii hogaamiyo inta loo magacaabi doono wasiir buuxa anigoo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda tan iyana gartay marka horeysa isaga mahad baan runtii u naqayaa iyo mas-uuliyadda u saaray taa markaan ka gudbo wasiirkii doctor cagaboose wasaaradda waxaan ka wada shaqaynaya waan filaya muddo sanad iyo waxyaala isku maraya naloo soo magacaabay muddadii aan wasaaradda ka wada shaqaynay aniguna aan ku ahaa ku-xigeenkiisa runtii si wanaagsan baan u wada shaqaynay xaqiiqda marka laga hadlo taasuna waxay tahay mas-uuliyadda qaranka naga wada saaran oo hadii jeerare laba mas-uul markaa meelka wada shaqaynayaan waxay danta dalka ku jirtaa iyo dadkuba inay si wanaagsan ay ugu wada shaqeeyaan iyagoo oo gudanaya xilka qaranka ka saaran ee loo ogmaday isagana waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya waxaa jira waqtiyada qaarkood ku-xigeenno iyo wasiiro ama dad mas-uuliyiinka ah wasaarad oo hadii jeerare la isqabta maalinta maana qaban wasiirka runta marka laga hadla intaan wada shaqaynaynay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay sida wanaagsan ee aanu wada shaqaynay isagana waxaan leeyahay waa u ducaynaya runta marka laga hadlo waa bil rabadaan iyo aakhirkeeda isagana waxaan leeyahay marka dad wasaaradda ka tagtay meel khayr la ilaahay ha ku mariyo taa markaan ka gudbo wasaaradda dib ugu noqon maayo sharaxyadeeda wasaaradda wasaaradda muddada ka soo shaqaynayay shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta iyo cid kastoo wasaaradda ka mid ama gobollaha joogeen ama xarunta ha joogeenna dadkan wada shaqaynayna waynu isku haraynaa baan u malaynaya oo dabcan hawshayna meeshii ay ahayd un baynu ka wadan doonaa haddiise aan wasaaradda in yar dib ugu noqdo wasaaraddu waxay dalka u haysaa xil ballaadhan xilkaas oo ugu horreeyo amnigu haddii aan nabadu jirin amni jirin horumar jiri maayo wax kaluu jiraya ma jiro waa ganacsi baan jirahayn caafimaad baan jirahayn waxbarashaan jirahayn wax jiraya haba yaraatee ma ay jirto waxaan ku dadaalayaa haddii ilaahay ka dhigo anoo adeegsanaya khibradda aanu leeyahay wasaaradda maadaama aan muddo sanada aan joogay oo aan fahmi karayo runta marka laga hadlo hawluhu sida ay yihiin sida ay isu saaran yihiin iyo meelaha laga geli karayo heerka ay joogto iyo heer ka sii sarreeya anoo ilaahay kaashanaya kaashanayana saraakiisha sarsare ee iyaga laftigood amniga u xilsaaran dalka iyo shacabweynaha reer somalilan oo iyaga laftigooda mar walba heegan u ah sugidda iyo ilaalinta amnigooda waxaan ilaahay ka rajaynayaa in ilaahay xilkana igu usturo idinkuna aad igu soo ducaysaan muddada aan joogi doono cid garanaysa aanay jirin dadka shacabkana waxaan ka codsanayaa iyaga laftigooda sidii hore iyo si ka ballaadan inay ila shaqeeyaan waayo markii horeba wasaaradda way la shaqaynayeen oo wasaaradda qof waa u hogaamiyaa siyaasigu laakiinse cidda la shaqaysaa waa cidda markaa wasaaradda ugu haysa iyo shacabka waddanka ku dhaqanee ku nool farriintaan waxaan